bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan halkan waa raadiyaha dalsan muqdisho kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon wararka caawo aan idiin heynana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo madaxda talyaaniga usoo bandhigay dhinacyada ay daneynaysa dowladda federaalk soomaaliya in laga caawiyo si guul dhammaystiran looga gaaro dagaalka ka dhanka ah al-shabaab gudoomiyaha gobolka banaadir oo ka hadlay xoolihii shalay lagu gooracay qeybo ka mida magaalada muqdisho xaaladda magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool oo weli cakiran iyo ururada bulshada rayidka ah oo war ka soo saaray qeybo ka mid a waddooyinka muqdisho oo maanta laga waayay lo-dii een faraha badneed ee waddooyinkaasi fadhi jiray kadib goorac wadareedkii shalay maamulka gobolka banaadir ay sameeyeen dalsan t v oo booqatay suuqweynaha magaalada ee boosaaso oo dad fara badan oo koonfurta ka tegay halkaasi ganacsi kala duwan ay ku leeyihiin akhbaaraadka dibadda warkeena habeene aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona khasaaraha ka dhashay dhulgururka ku dhuftay dalka tarkiga oo aad iyo aad u korortay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeennimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha februari sannadda laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada dulmarkayga habeen kuwooda ugu dooroon markana kusoo dhawaada qodobadii oo intaasi ka faahfaahsan haddii aan ku biloabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxda talyaaniga usoo bandhigay dhinacyada ay daneynayso dowladda federaalk soomaaliya in laga caawiyo si guul dhammaystiran looga gaaro dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda qeybo fara badan oo ka mid a gobolada dalka warkan waxaa sii faahfaahinaya waryahayaga abuukar dayax
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada rome ee dalka talyaaniga ayaa kulan la qaatay dhiggiisa dalkaasi sergio matarella waxaana ay ka wada hadleen labada madaxweyne xoojinta xiriirka saaxiibtinimo iyo midda diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo talyaaniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale madaxda talyaaniga usoo bandhigay dhinacyada ay danaynayso dowladda federaalka ee la xiriira in laga garab siiyo la dagaalanka al-shabaab si guulo dhammaystiran dowladda federaalku ay uga soo hoyso dhammaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya soomaaliya sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu maamuusay munaasabad si heer sare ah loo soo qabanqaabiyey taasoo ka dhacday qasriga madaxtooyada ah ee dalka talyaaniga sidoo kale labada dal ayaa ka arrinsanaya iskaashiga dhinacyada maalgashiga dhaqaalaha warshadaha waxbarashada iyadoo madaxda iyo diblomaasiyiinta ay ku wehelinayaan safarkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay kala saxiixan doonaan dhigooda dalka talyaaniga heshiisyo iyo is-afgaradyo ku qotoma danaha labada wadan talyaaniga ayaa kule soomaaliya taariikh dheer waxaana uu ka mid ahaa gumaystihii dalka soo maray iyadoo talyaanigu uu gumaystay koonfurta soomaaliya laakiin laga xoroobay kun sagaal boqol iyo lixdankii abuukardayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
markana haddaan eego gudoomiyaha gobolka banaadir ahna doqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa waxa uu ka hadlay xoolihii kontonka neef gaarayay oo lo-da ahaa oo shalay lagu gooracay magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka ayaa ka hadlay waxa uuna sidoo kale gudoomiyuhu uu si kaftan ah u sheegay in dadkaasi haddii ay u baahan yihiin in la xaal mariyo ay diyaar u yihiin maamulka gobolka banaadir guddoonka gobolka banaadir ayaa lagu eedeeyey in ay sameeyeen wax aanan wanaagsaneyn guud ahaan markii loo eego gudoomiye madaale ayaa arrimahaas oo idilka hadlay waxaa laga yaabaa dadku shalay in badan oo ka mid ah inay yidhaahdeen magaalada muqdisho maxoolaa lagu gowracayo kawaanay noqotay in laisweydiiyaa laga yaabaa laakiin waxaad ogaatiin ummad kastaba caasimadeeda iidaa ilaashato caasimadaada waa meesha lagaa dheehanayo lagaa fiirsanayo foolxumadaada iyo foolkaaga qurxoon meeshay ka muuqanaysa waa caasimadaada haddii caasimadaadu ay gudaafo tahay qurux kastood qabto iyo dhalaal kastood dhalaalaysa macno yeelamaysid haddii aan marka soomaalida cagaaran magaalada cagaaran nadaafadda magaalada biladda magaalada haddii xaggeedii la aadi tagaba xayndaab ayay naqdeen xoolihii xoolihina waxay naqdeen wax intay dadku si raqiisiisa ka soo iibsadaan magaalada intay keenaan isaga daynayaan dalkaani dowladaa ka jiri jirtay xoolana waa joogi jiraan sida hadda ii mayaha jiraan waa maya jawaabtaas waxaa laga rabaa odayaasha ayaa laga rabaa dhalinyarda waxaa laga inay soo gaareen adigoo xoolaha qabnool xoolaha qofka iskale waa inuu xiro u samaystaa waa inuu halkiisa ku ilaashadaa kuna dhaqaalaystaa laakiin waan leeyahay suuqayna ii yaacayaan iisoo oya maayaan iisoo hargeli maayaan anaana iskale suuragal maaha eeya ayaa kala leh eeya la xaraysanayaan eeya ama adduunka la kala leeyahay meelaha qaarkood laakiin xoolihii baabuuraa ku tegaayo cabdibilayaashaan wada ordaayo oo sida miirla-aantaa u socdo maalin kastaba neefay intay dardadaan uu jidka yaallaa qofaa ka dhacaya asgariyaa ka dhacaayo shilow gelayaa qorigiyaa ka faniinaayo masaa'ib badanaa ka dhacay quruxda magaalada marka ayay wax u dhimeen xooluhu markaa annaga maahan inaan cadow xoolaha ku nahay ama dadka xoolaha iskale cadow kuma nihin laakiin waxaan rabnaa inaan magaalada qurxinno xoolahaynina ay bad qabaan dadka iskalena inay mas-uuliyad isi saaraanaan rabnaa laakiin haddaadan mas-uul ka haynin bahaahinkaasi ha ka gelin godob ha ka gelin ha soo iibsanin haddaadan dar yeelaynin biyo lama siiyo oo baad lama siiyo oo qashinkay cunayaan bacday cunayaan wax kastoo laga dhowrsan karay cunayaan markaasaas haddana inta caano laga liso ayaa dadka la siinayaa inta la qalaa hilibkoodaa dadka loo al ayaa la siinayaa maalin kastana waxay daaqayaan waxaad aragteen taas ayaa waxay keentay haddii la xareeyey haddii maamul kasta yimaado u ka hadlay haddii la ganaaxo waa isbedeli waayeen taas waxay keentay marka si xagkama dambaysa loo helo inaan gowracno ayay keentay ciddii sheegato oo xoolaha iskale sax ay naqata hataa waxaan diyaarna hataa inaan magteeda bixinno haddii laga maarmi waayo laakiin isaasna aadan suuragal maaha waa mahadsantihiin kulankan qiimaha badan oo aan isugu nimidna waxaan leeyahay kulan barwaaqo allah ka dhigo waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo saddexda maalmood uu furan yahay waxaan aad iyo aad ugu daraynaynaa insha allah sanadaha soo socdo inaan waqti ka sii dheer iyo goobo kale aydan aan ku bilaabi doonno haddaanu sheegahay gabaydanu sheegaye
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayuu kaasi ahaa markan intaan ka bixin wararka xoolaha lagu gowracay muqdisho maanta qeybo kamid a wadooyinka muqdisho waa laga waayay guud ahaan lo-dii fadhin jirtay wadooyinkaasi kadib gowrac wadareedkii maamulka gobolka banaadir ay ku sameeyeen xoolo konton gaaraya maryan ladane xuseen ayaa warkan inoo faahfaahinaysa
gobolka banaadir baan aad iyo aad ugu mahad celinaya shaqada weyn ay qabteen oo gobolka ay si fiican uga shaqeeyeen waxaan u sheegaynaa annagoo masaakiina oo ku ganacsanna suuqa bakaaraa maanta iyo shalay iyo maanta maasha allah xabad xabadaa jood xabad xabadkaan xataa inaan sii aragna ma rabnay ana laga sii dhammeey laakiin maasha allah shalay ayay ahayd markii maamulka gobolka banaadir uu gowrac wadareed ku sameeyey konton neef oo lo ah halka boqol iyo wax ka badanna ay u xidhan yihiin dadka leh lo'dan ayaa dhowr mar maamulka gobolka banaadir waxa uu diray digniino iyagoo markaasi loo arkayey in aysan waxba ka soo qaadin balse maamulka gobolka banaadir ayaa go'aansaday in lo'daasi uu gowraco iyagoona markaasi loo qaybiyey dadka masaakiinta ee ku nool deegaanka garasbaalley bulshada qaybadeeda kala duwan ayaa siyaabo kala duwan u arka qaar ayaa qaba in arrinkan ay tahay xaaraan islamarkaana lo'da xaquuqdeeda lagu xadgudbay dadka qaarna waa ay ku faraxsan yihiin shaqada ay qabteen maamulka gobolka banaadir tifiga dalsan ayaa u kuurgalay goobihii ay fadhiisan jirta lo'du ay ka mid yihiin suuqa weyn ee bakaaraha iyo suuqan hadda aan taaganahay oo ah suuqa laberiya suuqan hadda aan taaganahay oo ah laberiya ayaa waxaa indhaheennu qabanayeen in gebi ahaanba aysan joogin lo'dii halka suuqa weyn ee bakaaraha lagu arkayey hal iyo saddex maamooyinka qudaarleyda ee ku sugan suuqa bakaaraha ayaa aad ugu mahadceliyey gobolka banaadir iyagoona sheegay in maanta iyo shalay uu farqi weyn u dhexeeya arrinkaasi islamarkaana ay ka raysteen weynay qabteen oo gobolka ay si fiican uga shaqeeyeen waxaanu u sheegaynaa annagoo masaakiina oo ku ganacsana suuqa bakaaraha looda afar iyo labaatanka saacadood inayna cunayso iyagoona cunayso xoolaha iyagii tuugadu xadayso intaasi waa noo dheertay waxa noo dheer dayaxumadana lagu haayo oo dadka xoolaha leh ayna xoolaha jawiga maalintii hore iyo maantana jawi weyn oo istiraaxa ayaannu dareemaynaa waananu u mahad celinaa shalaya labo waa inna laga qabtaa xoolaha sidii caali goofkii cawskana loogu soo daysanayo oy ceshan waayeen waa inna laga qabtaa reerahoogii dadkooga iyagoona dhex joogaanay nagu kor ilaashanayaan waa inna laga qabtaa waananu idiin mahad celinaynaa shaqada weyn ay banaadir qabatay boqolkiiba siddeetan hooyooyinka suuqa bakaanaha ku ganacsada qaybta hodan boqolkiiba boqol waa u mahad celinaysaa boqolkiiba boqol
kolley hadda maanta iyo shala waa farqi baa u dhexeeya hadda maanta saamaynta looda aad bay u yartay hadda meesha bakaaro dhexdeeda waxaan ku aragnaa hal dibi iyo laba wiil bis aan ku aragnaa intii faraha badneed aad bay uga yartay aad iyo aad boqolkiiba boqol hadda waa laga raystay shaqadaas abaal weyn baan uga haynaa abaal weyn baan uga haynaa aad iyo aad bay u mahadsantahay dowladda garabkeeda allaha galo maanta iyo shalay iyo maanta maasha allah xabad xabadaa jood xabad xabadkaan xataa inaan sii aragna ma rabnay ana laga sii dhammeey laakiin maasha allah haa dhabarka xataa naayiin ay ganayaan waa nagu soo xoorayaan waa meeqa qof gabar hadda oo masaakiin agoon le eh lugtay ka kala jibisay boqol iyo konton doolaro deen ay soo qaadatay isku daaweysay nafta ilaahay noo keenta laakiin hadda alxamdulilah shalay maanta xooga waa korona xabad xabadihii joogaan waxaan iga baryaynaa dawladda haddaad tihiin inaa naga wada dhammaysiin
maryan ladana xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
waryahayaga maryan ladane xuseen aad iyo aad ayay u mahadsan tahay oo warkaasi nala socodsiineysay halkaa warkaas aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyaha dalsane muqdisho markan magaalada laascaanood weli magaalada laascaanood xaaladeedu waxay tahay mid aad iyo aad u cakaran dhibaatooyin kala duwan ayaana halkaasi ka jira dhibaatooyinka ugu badan ee ka jira waxa ay tahay in weli halkaasi isku horfadhiyaan dadka deegaanka iyo sidoo kale xubno kamid ah ciidamada somalilan dagaal khasaaro ba-an ka dhashayna halkaasi weli uu ka socdo dadka shacabka ah iskacaabin ayay sameynayaan khasaare kala duwan ayaana dagaalkaasi ka dhalanaya xaaladda caawa waxay tahay mid aada u degan wax dhibaato ahna kama jirto magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool inkastoo beri iyo wixii ka dambeeya saacad kasta la filan karo in rabshado iyo dhibaatooyin halkaasi ay ka dhacaan guud ahaanba guud ahaan warkii habeen aada habeenimadan kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa ciddii warkayga seego baraheena bulshada ayay dib kaga heli karaan ammaano alla
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel